إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الفتن والضلالات ثم أما بعد عباد الله ولا ليال إنكو سلسلة سوود أن حول السنة النبوية أي إنه وحقا هكذا إنه كسميني si aynu waxyaabaha waaqiceenna ku soo kordha aynu u cilaajinno waayo dadka islaamka ah kolba wadciga ama waaqica ku soo kordha inay wax isaga sheegaan waa munaasab waxaa khudbaddii isugu keen dambaysay ay ahayd xawla alamn nabadgelyada iyo muhimadda uu islaamku siiyey iyo sida ay wax walba asaas iyo saldhig ugu tahay waxa walaalayaal maantana aynu wax ka tilmaamaynaa marka ay ummad wax ku soo kordhaan ay ku dhacaan ama ha noqoto arrin nabadgelyo iyo nasri iyo wanaag u keensanaysa ama ha noqoto arrin cabsi iyo dhibaato iyo dagaal xambaarsane mar kastoo ummadda ay wax ku soo kordhaan waxa yaraata xikmadda waxa yaraada caqliga deggan ee lagu dawaynayo waxa farabadata fitnada iyo inta laga yaabo arrimaha si khaldan inay u dhaqdhaqaajinayaan waxa marka waajiba inaynu isweydiinno marka ay bulshada islaamka ah wax la soo darsaan ay ku soo kordhaan cidda la iskula noqonayee marjicii waa ayo cid waliba talada ummadda magacantay gashanaysaa oo dumarku way ka talinayaan oo carruurtu way ka talinaysaa oo da-yarta iyo da'weyntu iyo maamulka iyo culimadu iyo cid waliba way u siman tahay mise marka ay wax soo kordhaan cid bay munaasab tahay inay xalliyaan waxaynu soo qaadanaynaa aayatun min kitaab illaahi caza wajal aayad ka mida ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku edbinaayo adduunka kuwii soo maray kuwii ugu khayrka badnaa saxaabatu rasuuli illaahi ridwaan ullaahi calayhim innakuna waynu uga baahi badannahay inaynu aadaabta iyo tacaaliimta noocaasa aynu la nimaadno oo aynu bulshadeenna ku barbaarinno waayo walaalayaal maanta waxaynu ka dharagsannahay oo ninkaan cilmi lahayni caqligiisa iyo waaqica ku xeersan uu ka dareemayaa dhibaatada ay fawdada iyo waxa weeyaan fitnadu ay leedahay waxaana ibn mascuud yidhi asaciidu man wicida bigayrih qofka guulaystay waa ka kayrkii ku waantoobee wax ku qaata laakiin ka aan waantoobin ee shalay halkii laga qaniinuun maantana kusii socdaa caqli ma leh rasuulkuna sala allahu alayhi wasalam waxa uu lahaa laa yuldaqu lmu'minu min juxrin maratayn ruuxa mu'minka ee caqliga leh god laba jeer lagama wada qaniino walaalayaal waxa shaki la-aan ah haddii taladu ay faraha ka baxdo haddii ummadda fawdo iyo fitna ay ku dhacdo karis xun ku waxla mid waliba waxbuu ku waayayaa ka xilka haya ha noqdo ka xildoonka ah ha noqdo ka culimada ah ha noqdo ka shicibka ah ha noqdo mid waliba ku waxla mid wax ku helayaa ma jiro laakiin inta amniga iyo nabaddu ay qaa'imka tahay inta la kala dambaynayo inta la wada hadlayo ka xaqa raadinayaana waa laga yaabaa inuu xaqiisa helo ka xaqa ku taaganna waa laga yaabaa inuu xaqiisa ku sugnaado walaalayaal waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi fii kitaabihi alkariim wإida jaءahum amr min alأmn aw اlkhawf adaacuu bih walow raduuhu ilى الrasuuli waإilى uli اlأmri minhm lacalimahu اladina yastanbiطuunahu minhm walowlaa fadl اllahi عalaykum وraxmatه latabactum الshayطaana إla qaliila waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku yidhi fi hadihi alaayati alkariima waidaa jaa'ahum marka uu u yimaado amru min almni aw alkhawf arrin nabadgelyo xambaarsan ama cabsi macnaha dadkii islaamka ahaa iyo bulshadii islaamka marka ay ku soo korodho arrin dhibaato iyo qaylo xambaarsan dagaaleed ama ay ku soo korodho arrin dheef iyo nasri iyo wanaag xambaarsani ilaa arrimaha bulshada kusoo kordhaa waa labadaa miduun ama waa musiibo la soo deristay ama waa nasri iyo guul ay gaadheen labadaba ilaahay waxa uu inagu tababarayaa aadaabta ay munaasabka tahay inay dadku kaga jawaabaan waxa uu rabbi yidhi markaa subxaanah waidaa jaa'ahum amrun min almni aw alkhawf marka uu u yimaado dadkii islaamka ahaa arrin nabadgelyo xambaarsan iyo nasri ama cabsi xambaarsan iyo dhibaato waa labadaa midkoodune macnaha arrimaha muhiimaddaa leh ee masiiriga ah ilaan qadaayaadka ummadda ugu muhiimsan waa kuwa nabaddeeda iyo amnigeeda ama cabsideeda xidhiidhka la leh waxaa alla uu yidhi markaa marka ummaddii arrin noocaasihi u yimaado waa arrin muhiim ah oo masiiri ah oo aayahooda dambe taabanaya arrinkaasi markuu u yimaado hee adaacuu bih way faafinayaan bari iyo galbeed bay ula kala dhaqaaqayaan idaacadu waa al-ishaaca way faafinayaan iyagoon ka fiirsan maxaa dhibaato ee ku jirta maxaa sadheefe ee ku jirta way iska faafinayaan waa inkaar lagu inkirayo kuwii waktigii nabiga sala allahu calayhi wasalam arrimaha la degdegi jiray iyagoon ka fiirsan waa edbin la edbinayo oo aadaabta saxda ah loo sheegayo mowqifka munaasabka ay ka qaadanayaan ilaahay waxa uu yidhi arrinka noocaasihi markuu u yimaado adaacuu bih way faafinayaan oo bariya galbeed bay ula kala dhaqaaqayaan waxaa alla u yidhi walow radduuhu hadday arrinkaa u celin lahaayeen ila arasuuli rasuulka hadday u soo celin lahaayeen arrinka intaanay faafin wa ilaa uli lamri minhum iyo kuwa talada la siiyey ehelka u ah ee culimada iyo cuqaasha iyo waxgaradka ah hadday u soo celin lahaayeen waayo ahlulcilmigu waxay ku fasireen ululamri alculamaau walumaraa kuwa cilmiga diinigaa ummadda u haya caqliga iyo cilmigaba hormoodka ugu ah iyo kuwa talada iyo maamulka u haya waxa uu rabbi yidhi markaa walow raduuhu ila arasuul hadday arrinkaa muhiimka ah rasuulka u soo celin lahaayeen ilayn hormoodkooda iyo imaamkooda iyo qaa'idkooda guud ee maamulaya waa rasuulka sala allahu calayhi wasalam hadday markaa rasuulka u soo celin lahaayeen intaanay la faafin ee aanay warka fidin wa ilaa uli lamri minhum iyo kuwa talada u haya ee amarka iyo talada ehelka u ah culimadooda iyo cuqaashooda hadday ula soo noqon lahaayeen kuwa waxgaradkooga ee arrintoodu ay ka go'do ee rasuulku sala allahu calayhi wasalam arrimaha muhiimkaa uu kala tashado hadday ula soo noqon lahaayeen lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhum waxaa arrinka ogaan lahaa waxa dhib ku jirta iyo waxa dheef ku jirta waxaa kala ogaan lahaa aladiina yastanbituunahu minhum kuwa arrimaha muhiimka a la soo bixi karaya ee iyaga ka mid ah waxaa luqada carabiga la yidhaahdaa alistinbaat huwa alistikhraaj waa la soo bixid walidaalika biyaha ceelka guntiisa marka laga soo saaro waxaa la yidhahaa istanbat almaa ay istakhrajah marka istinbaat waa arrimaha muhiimka ah kuwa la soo bixi karaya kuwa arrimaha intay kala qalaan oy kala dhalaaliyaan dhibkeeda iyo dheefteeda kala garan kara kuwa ahlul istinbaadka ah ee macaanida muhiimka ah la soo bixi karaya ee ilaahay cilmiga iyo caqligaba ku manaystay kuwaasaa garan lahaa waxa dhibtu ku jirto iyo waxa dheeftu ay ku jirto waxa allau yidhi walowlaa fadlullaahi calaykum waraxmatuh haddaan ilaahay deeqdiisa iyo raxmaddiisu aanay dushiinna ahaaninna latabactum shayطaana ilaa qaliilaa shaydaan ayaabaad raaci lahaydeen in yar mooyaane laakin bifadli illaahi waraxmatih ilaahay fadligiisa iyo raxmaddiisa ayaa shaydaan aad kaga hadheen oo dariiqii xaqa aad ku qaadeen walaalayaal haadihi aaya waxaa ilaahay ku edbiyey mu'miniintii wakhtigii nebiga joogtay in marka arrin muhiimihi la soo darso aanay la yaacin markaaba inaanay faafin markaaba inay ka fiirsadaan inay arrinka ehelkiisa uga dambeeyaan hadday culimmada tahay ahlulcilmiga hadday cuqaasha iyo hormoodka ummadda tahay hadday umarada iyo madaxda talada hayso tahay inay arrimaha ehelkooda uga dambeeyaan ayaa ilaahay ku edbiyey addoommadii mu'miniinta fii cahdi nabiy sala allahu calayhi wasalam alimaam ibnu kasiir calayhi raxmat ullah aayaddaa markuu fasirayey waxa uu yidhi fiihi inkaarun calaa man yubaadiru ila alumuuri qabla taxaquqiha fayukhbiru biha wayufshiiha wayanshuruha waqad laa yakunu lahaa sixa waxa uu yidhi fii hadihi alaaya aayaddan waxa ku sugan inkaarun calaa man yubaadiru ila alumuur inkiris lagu inkirayo oo lagu diidayo kuwa arrimaha ku degdega qabla taxaquqihaa intaanay ka fiirsan eenay iska hubsan runteeda iyo beenteeda dhibkeeda iyo dheefteeda arrimaha kuwa aan kala hubsan ee ku degdega ayaa aayaddani lagu inkirayaa fa yukhbiru biha wa yufshiiha wayanshuruha waa kuwa arrimaha mar alla markay maqlaanba dadka usii sheegaya faafinaya nashrinaya iyagoon ka fiirsan maxaa ummadda dhib ugu jirta maxaase dheef ugu jirta ilaan war baa laga yaabaa intuu soo baxo oo la nashriyo inay ka dhalato dagaal iyo dhibaato warna waxaa laga yaabaa fidintiisa iyo faafintiisa in wanaag iyo nabadgelyo ay ka dhalato yaase kala saaraya maaha maatada iyo da'yarta iyo shabaabka iyo dumarka laakiin waa cuqalada iyo culimada iyo alumaraa iyaga ayaa kala saaraya waxa uu yidhi marka fa yukhbiru biha wa yufshiha wayanshuruha yacni waxaa lagu inkirayaa kuwa arrimaha ku degdega iyagoon ka fiirsan ee iska faafiya waqad laa yakuunu lahaa sixa waxaana laga yaabaaba warka ay faafinayaan inaanu saliya raatoona lahayn asheekh cabduraxmaan naasir asacdi calayhi raxmat ullah isaguna aayaddaa markuu sharxayey waxa uu yidhi fiihi nahyu can alcajalati watasaruci linashri lumuur min xiini samaaciha waxa uu yihi aayaddan waxaa ku sugan annahyu cani alcajala in dadka mu'miniinta ah loo diiday degdega iyo watasarucu linashri lumuur inay ku degdegaan faafinta wararka iyo arrimaha ay maqlaan min xiini samaaciha mar alla marka ay dhegtooda kusoo dhacdo markaaba inay la dhaqaaqaan taasaa loo diiday waxaana la amray intaanay hadal inay ka fiirsadaan oo ay fitnada iyo fasaadka ka foojignaadaan walaalayaal haadihi alaaya macnaha ugu munaasabsanaynu kala baxaynaa waxay tahay war ummadda islaamka markay wax la soo darsaan ee ay waaqicooda wax ku soo kordhaan arrinkaasi cid walba uma fura haddii cid walba albaabka loo furo fitnaa dhacaysa kii qaradka lahaabaa ka faa'iidaysanaya kii aan caqligiisu ku filayn dhagaxu tuura iyo wuxuu jabiye mooyaane ayaa ka faa'iidaysanaya kii aan cilmiga lahayn ayaa ku lumaya kii cadowga ahaa ee meel uu soo maro iyo madkhal uu ka soo galo la'aa ayaa helaya manfad ummadda uu ka soo galo waxaa loo baahan yahi mar kastoo bulshada ay wax ku soo kordhaan ha noqoto ta inagu cusub maanta ama ha noqoto kuwa dambe eh in laga fiirsado oo laga foojignaado in albaabkaasi cid walba ay ka gasho in loo daayo culimada in loo daayo cuqalada in loo daayo waxgaradka iyo waayeelka ummadda waayo suurtagal ma aha in ummad dhan oo islaama oo meel ilaahay ku beeroo ku nool in laga waayo waxgarad iyo culimo iyo cuqaal suurtagal ma aha waayo ummad kastoo meel ilaahay ku beeray cuqalo iyo culimo iyo in wanaagsan ayaa ilaahay dhex dhigay oo fitnada albaabkeeda awdaysa oo wanaagga iyo khayrka ummadda garanaysa walaalayaal waad wada garanaysaa maalintii dhaweyd ee lixdii abril inta cabsi inagu dhacday waad wada dareemi kartaan waalidiin fara badan ayaan carruurtooda xataa iskuullada usoo dirin kuwii soo dirayna waxaa laga yaabaa telefoonka maamulka inaanay ka dhigin siday yihiin xaalku siduu yahay arrimuhu waa sidee warwarka iyo walbahaarka intaa leeg maxaa inagu beeray waa inaynu isweydiinno waayo qofku isagoo shay hiigsanaya halaag ka weyn hadduu bartanka ugu dhaco waa dhibaato waxa walaalayaal munaasab ah alxamdu lilaahi waxdah ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan dhibaato la'aan warwarkaynu qabnay inaynu kusoo dhaafnay laakiin waa arrin darsi iyo cashar inoo ah tallaabo kastoynu qaadanana ay tahay inaynu xasuusnaanno waxaa loo baahan yahay ummaddu mucaaridkeeda iyo muxaafidkeeda dowladdeeda iyo shicibkeeda culimadeeda iyo caamadeeda si wada jira aayahooda inay uga tashadaan oo ay wax isaga weydiiyaan oo ay ku wada hadlaan miiska oo aan waxa weeyaan fadqalalla iyo fitno aynu iska ilaalinno waxaa walaalayaal xaqiiqa ah oo aad iyo aad inoogu qadhaadh maqalkeeda runtii in badanna aan xusay ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa xukunkiisa markaynu ka tagnay ee aynu dimuqraadiyadda dhaqankeeda diin ka dhigannay waxay ina dhaxal siisay dhibaato badan oo kolba inagu soo kacda dimuqraadiyadu diin ma aha laakiin diintu waa kitaabka alleh inuu xukunka iyo dhaqanku noqdo maanta dimuqraadiyadu in la mudaharaado oo ay tuugta iyo sikhraamiinta iyo dabaajiirtu ka faa'iidaysato dimuqraadiyadaynu ku faanaynaa way bannaynaysaa laakiin sharcigeenna islaamkee ilaahay inoogu nicmeeyey waa xarimay mana aha wasiilo sharci ah oo dadka islaamkii ay dareenkooda ku cabiri karaan waayo markaynu nahay mujtamac islaam ah waxaynu leenahay taariikh soo jireenaynu raacanno taariikhda islaamka ma ka dhacday daliilsan miyaynu uga haynaa kitaabka iyo sunnada ummadda carruur iyo ciroolaheedaba inta soo baxa la ydhaha in la ydhaha mudaharaad ayaad ku cabiraysaan waxaad doonaysaan abadan mid dhacday ma aha ilaahay diintiisuna waa ka beri islaamkana ka mid ma aha laakiin waa ficil gaalo oo dee galbeed iyo bari aynu kaga dayanayno waynu ka nabadgeli lahayn waanaynu ka xasiloonaan lahayn haddaynu marka horeba ilaahay kitaabkiisa ku kaaftoonno waayo bulsho walba waxa marjicu ah oo iskula noqotaa diinta ay aaminsan yihiin laakiin ayaan darrada caalamka islaamka haysata waxa ay garan waayeen marjiciinnu waa qur-aanka isaga iskula noqda maalin walba distoor bay isku haystaan oo laga yaabaa qofba inuu si u fasiraayo walaalayaal waxaa naftayda iyo nafihiinaba ku waaninaya waxaa loo baahan yahay inaynu mar walba maslaxadeennu waxay ku jirta aynu garanno in mar walba arrinta iyo talada cidda ehelka ah loo daayo inaynu dhacdooyinka ina soo maraya ka baranno inay lagama maarmaan inoo tahay inaynu kitaabka ilaahay iskula noqonno oo dasaadiirta iyo dimuqraadiyaddaba aynu iska dayno waayo ilaahay waxau yihi walow kaana min cindi gayri illahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira kitaabka qur-aankii haddaan ilaahay soo dejin waxaa la arki lahaa iska hor imaatin iyo khilaaf fara badan laakiin maadaama uu yahay munazalun min cindi illaah aayad aayad ka hor imanaysa la arki maayo isagaana lagu kala bixi lahaa hadduu marjic iyo meel aynu iskula noqonayna uu yahay واstغfir الlh العظيm lي وlكم fاstغfiruه الحamdu للh وحdه والصلاaة وسلاam عlى man laa نabiya baعdah walaalayaal haddaynu aayaddii hore ka fahmnay marka ay wax yimaadaan cidda arrinka loola noqonaayo waxaynu soo qaadanaynaa saddex xadiid oo axaadiida nebiga ka mida salى الlahu عalayhi وasلم oo iyaguna bulshada islaamka uga digaya in wax kastoo dhegtooda ay maqasho ay iskaga hadlaan maanta dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ina haysta waxa ka qayb ah warbaahinta iyo wasaa'ilul iclaamka ha noqdaan jaraa'idada la qoro ha noqdaan tiifiyada layska arkayo ha noqdaan idaacadaha la dhagaysto warbaahintu qayb weyn bay ka yihiin dhibaato kastaoo ummaddaa qabsata waxaanay qayb uga noqdeen dadka ku shuqloon ee ka howlgelaya ayaan ahayn dad runtii iyo beentii kala saxaya oon ahayn dad aadaabtii iyo shuruuddii islaamiga ahayd ilaalinaya ninka waxa u muhiima inuu war lala dhaco oo qariib oon hore loo maqal inuu bad ka keeno taasaa muhiim u ah laakiin muhiimad badan uma samaynayso warkaasi ma sugan yahay mise ma sugna markaasaa laga yaabaa war inuu soo baxo ummadda dhan khalkhal ku rida waxa uu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam sida imaamu muslim uu ku soo saaray muqadimada saxiixu muslimka sheekhulalbaanina uu ku tasiixiyey fii silsilati alaxaadiidi asaxiixa mujalladka shanaad safxada siddeed iyo soddon xadiidka abu hurayra uu warinayo waxaa rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam kafaa bilmar'i ihman an yuxadida bikulli maa samic waxa ruuxa dembi ugu filan inuu ku waramo wax kastooo dhegtiisa kusoo dhaca wax kastuu maqlo inuu bannaanka iyo bedka la yimaado ayaa dembi ugu filan waxaa kaloo rasuulku lahaa sala allahu calayhi wasalam xadiidka imaamu lbukhaari uu ku soo saaray fi ladab almufrad min xadiidi abi mascuudin albadri sheekhu lalbaanina silsilat alaxaadiidi saxiixa uu ku tasiixiyey mujalladka labaad safxada shan boqol afartan iyo sideed waxaa rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam bi'sa matiyatu rajuli zacamu nin wuxuu adeegsaduu ku tiirsaduu waxa weeyaan tiir ka dhigto oo uu ku soo halqabsado waxa ugu xun zacamu sidaasay yidhaahdeen yacni sidaasaa la sheegay iyo sidaasay yidhaahdeen iyada oo runta iyo beenta aanu kala shiilin oo aanu kala bislayn oo aanu kala saarin in waxaasaa la yidhi uu dadka la hor yimaado ayaa ugu dhibaato badan qof muslimihii wuxuu cuskado idan dadka muslimiinta ah gaar ahaan wariyeyaasha iyo kuwa jaraa'idka wax ku qora iyo dadka dadka la hadla manaabirta iyo meelaha caamka ah waa inay ka fiirsadaan waxay ummadda u sheegayaan waa in aayaha dambe iyo cidhibta dambe iyo midhaha laga goosanaya ay ka fiirsadaan waayo maatada iyo waxmagaratada iyo dadka yaryar iyo dumarku waxaa laga yaabaa araggooda iyo garaadkoogu inaan u dhaafsanayn inta ishoodu arkayso laakiin maxaa ka dambeeya maxaase ka dhalanaya dhib iyo dheef inaanay u fiirsan baa laga yaabaa dadka laakiin cuqaladiihi waa inay arrimaha ka fiirsadaan waxaa kaloo rasuulku lahaa sala allahu calayhi wasalam sida saxiixaynka ku sugan xadiidka uu warinayo muqiira ibnu shucba ana rasuula sala allahu calayhi wasalam nahaa can qiila wa qaala waxa rasuulku reebay oo uu diiday waxanaa la yidhi iyo waxanaa uu hebel yidhi iyadoon loo fiirsan walidaalika ibnu kathiir calayhi raxmat ullah xadiidkaa markuu sharxayay waxa uu yidhi wa huwa aladii yukhiru min alxadiid whuwa اladii yukhiru min alxadiiثi cama yaqulu الnaas min gayri tahabuti walaa tadaburi walaa tabayun waxa uu yahay qiila waqaalada la diiday waa qofka farabadinaya inuu ka sheekeeyuu ka waramo uu ku soo halqabsado waxay dadku shaarica ka leeyihiin isagoon ka fiirsan oon hubsan oon kala caddayn arrinta runteeda iyo beenteeda bilaahi calaykum bal walaalayaal maanta waxaad ku miisaantaan axaadiida nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaad ku salaysaan oo ku qiimaysaan warbaahinteenu siday tahay maanta siday arrimaha u buunbuuniyaan iyo sida arrimaha iyo wararka aan jirin ay iyagu u abuurtaan iyo siday bulshada wax ugu soo bandhigaan bal ku saleeya axaadiida nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa kuu soo baxaysood garanaysaa warbaahinteenna iyo wasaa'ilul iclaamkeennu inaanay ku salaysnayn aadaabtii iyo tacaaliimtii islaamka waayo warbaahintu waa inay ka shaqayso maslaxadda mujtamaca waa inay ka shaqayso danta guud waa inay ka qayb qaadato wacyigelinta iyo waxsheega iyo waaninta ummadda waa inay qayb ka noqoto laakiin ma aha inay qayb ka noqoto fitnada ma aha inay qayb ka noqoto waxa weeyaan dabka ummadda lagu hurinayo waa inaanay taa qayb ka noqon walaalayaal waxaan hadalkayga kusoo yani gunaanadayaa had iyo jeer mujtamacaadka cid unbaa u talisa ama ha noqdaan kuwa maanta inoo talinaya ama ha noqdaan kuwa ka dambeeya nin walba calafkiisunbuu ka qaadayo o intiisa ma dhaafayo laakiin waxa muhiimku uu yahay ay tahay inay mabda inoo noqoto ma aha inay gaar ku tahay dowladda maanta mana aha inay gaar ku tahay tu soo socota laakiin waa mabda' haabit oo cid walba u yaalla wuxuu yahay mar kastoo ummaddu ay nidaam iyo maamul ay leedahay in laga digtoonaado fitnada iyo fawdada in laga digtoonaado kicinta iyo mudaaharaadka waayo waa xaaraan sida aanay xaaraan ay ugu tahay tan maanta joogta ayaa ta iman doonta ama cid kastoo timaadana ay xaaraan uga tahay cidna kuma bannaano taas qofkuna galaanka uu dadka ugu miiso koobka ama galaankaasuunba adna lagugu miisaya kursiguna qof keliya unbuu qaadaa oo maanta mid baa ku fadhiya berrina waxaa laga yaabaa inuu qofkun qaado oo dee laba ku wada fadhiisan maayaan waxa munaasab inoo ah mar walba qofku isaga oo waxa uu doonayo iyo xaqa uu leeyahay raadsanaya oon loo diidayn haddana mar walba bulshadu dhammaan culimadeeda iyo cuqaasheeda inay raasamaalkooda ilaashadaan oo ninkii xaq doonaya uu ku raadsado si degan waayo maanta taasi hadday inaga daadato kulligeen waynu ku wada laanahay oo iskuulladeenna la tegi maayo oo meheradaha loo shaqo tegi maayo oo indhahaagoo shana ayaa la boobi oo la baabi'in sida xamar iyo waddamada jaarkeennaba ka dhacda marka ilaahay nicmo hadduu ku siiyey iyo amni waa inaad ilaashato isaga aad ka hormariso maslaxad kastooo doonayso adoo doonaya wixii ka daadinaya maslaxada ummadda ee waxyeelayana waa inaad ka digtoonaato walaalayaal waxa gunaanadkiiyo gabagabadu u yahay waa nicmaynu ku sugannahay amnigaynu maanta haysanno dowladaha waaweyna caalamku ma haystaan lacagteennu waa taa shawaaricda iyo waddooyinka ka buuxda waxaa laga yaabaa kuwa awoodda maanta sheegtay new york iyo washington inaanad intaa in ka yar aanad waddada la mari karayn innakana shaaricay daadsan tahay war nicmadaasi waxay u baahan tahay iyo nabadda iyo raasamaalkaasi dhammaanteen wuxuu inooga wada baahan yahay ilaalin waxaanay ku ilaashamaysaa an nucطii kula dii xaqin xaqa qof waliba xaqa uu leeyahay inaynu siino inakoon cidna xaqeeda duudsiyeen cidna aan dulmiyeyn wafaqa allahu ljamiica limaa yuxibuhu wayardaah rabbana aatina fi dunya xasanah wfi اlآkhiraةi xasanah waqinaa cadaab الnar allahuma ansur اlislaama wاlmuslimiin وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والملحدين أعداءك أعداء دينك يا رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين